raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayda dhugunsadayaal qodobada warka hamiignimo ee raadiyo baydhabo aysinka dhugunsudu doontaan waliba ayo shalayina wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo deeri degmada xudur ee gobolka bokool kiisas horleh oo cudurka covid nneteen ah oo yeeshaacdi wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kulunlunku hadlaa istaraatiijiyadda koronqaadowka isticmaalka gaaska hunguruga oo laku qabday magaalada muqdisho heshiis hordhace oo lakudeeriya xiisad ku teeganaytay magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka galmudug oo qorsheeyahay tadaafurka wejiga saddexaad ee tilaalka covid nneteen cali guudlaawe madaxweynaha ee hirshabeelle oo faransiisko madheera kula hadlila dagaalanka al-shabaaba xukun la karidiyey langilgujaysi deegaan ku tirsan gobolka mudug amisom oo sheegtay inay kordhiyaas howlgallada iyo kuwadan dalka dilgeeka kudhiyi magaalada garowe iyo faahfaahinaha ku baahayaan akhbaaraadka dhinankan weliba aysiinka dhugun soo doontaan iiraan oo sheegtay inay dalabaadka nukliyeerka maraykanka iyo lamid ayiin haani hore madaxweynihii donald trump u salaqooy markale hamiin fayli dhugunsadayaal waa hamiinnimo sabta axadeen ah galahayta labaatii siyeedka bilo sideed lamurkii labaatii kow tantaas waliba ay ohaayeen qodobada warkaan hamiignimo isinku kubagooda doontaan in isdiyaari ayoogayo faahfaahsan hamiin fayli dhugunsadayaal kabilaawo wafdi ku socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa geeka deeri degmada xudur ee gobolka bakool wafdegan heer wasiire oo laha ka dhawayay magaalada xudur ayaa weliba horkahayay wasiirka cadaaladda iyo qorshe ee garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan ibraahim lugbuur oo iyo wehli ayaan wasiirka u qaaftay arrimaha diinta koonfur galbeed soomaaliya saalax shariif siidka iyo gudoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuuro hadhawaayo kooban oo lanka sameeyay gudaha garoonka kuriyad wafdan ayaa weliba langalbiyay guriga martida ee gobolka bokool meeleseyto iyo kulankula qaadeen golaha deegaanka degmada xudur maamulka degmada tiyeglow iyo kan gobolka bokool mas-uuliyiintun heer wasiire degmada hadeeriya weliba maamulkan ku warbixiyeen ujeedka safarjo muddadiiyo sii roogi doonaan magaalada iyo kulamadaiyo la qaadi doonaan qeybaha shal duwan ee bulshada maamulada iyo ee booqashada iyo ka sameey doonaan masaajidka weyn ee dhawaan laku dhisay degmada iyo maxkamadaha gudoomiyaha degmada xudur ee maxamed macalin axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka bokool maxamed cabdiraxmaan ciiro ayaa sheegay inay wafdiga deegaanka iyo laka sugaayay iyo aan iyo ku rajeeyeen inayo xaliyaan arrimo badan dhinii kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ku b d c kiisaskiin ka dambeeyay cudurka koronaha ee covid nneteen oo dalka markii saddexaad kala makaclayay tirada toddobaatii lamaad saacan ka dambeeytay ama sadiidii beraa laha dhaafi la baariyay covid nneteen guud ahaan wadanka walibaa la sheegay saddex kun laba boqol iyo shan welibaana cudurka laku helay boqol sagaal iyo afar qof welibaana lankushal helay gobolka banaadir oo lixdii shan qof ee puntland oo lixdan qof ee somalilan oo labaatii sagaal ee galmudug oo labaatii kow jubbaland meeliya ka tatumisiyeed meelaha maamulka koonfur galbeedna hal qof ayi tirada kiisaskan la heliyaa walibaa la sheegay inay sagaaliyo shan ku mid ee yo-oyin ee daadmigal ah meelaha sagaaliyo sagaal kalena yo-oyin bilaang waliba cudurkan ku fiyaabatay guud ahaan dalka toddobaatiy afar qof walibana dhimatay sadiidii beri laha dhaafay toban shan qof tirada guud ee laku helay cudurka covid nneteen ama kiisaska tirada guud ee dalka laku helaya waliba ayu marahayna tomiyo todoba kun lamboqol iyo toban qof walibana dadka ku fiyaawaday guud ahaan waliba ayu iyana siyeed kun lamboqol siyeetiil intii cudurka usaa bilaawday ilaa iyo hataa dhimashada guudna waliba ayaa ta marahaytay sagaal boqol konton iyo saddex qof dhinii kale shir muddo lama cishaa socdo doonaya weliba geeka magaalada muqdisho ka furmay hay-adaha dowliga iyo ganacsatada gaaska magaalada muqdisho shirkun uusa qaban qaabay agaasinka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya uusa ka hadladayay wasaaradda batroolka iyo macdanta islamarkaa saytan iyo ha ku qeyb galeen xildhibaano mas-uuliyiin ku tirsan dowladda ganacsato iyo qeybaha shal duwan ee bulshada weliba hadaf iusahaaya yaraayowka isticmaalowka dhuxule iyo koranqaadowka isticmaalka gaaska sida madalayo ka sheegeen eeuse ka sheegaro isuduwaha barnaamijka yaraayowka isticmaalka dhuxulo cabdiqani raage barrow agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha axmed yuusuf axmed ayaa weliba xusay inay hadaf dhiyowsayey sidii hooslanka dhigan lahay qiimaha gaaska waana lanyaraya lahay isticmaalka dhuxula taasaytioo badbaadii korta deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed xaashi carabi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cabdicasiis ibraahim aadan ayaa weliba iyo si qoto dheerun ku hadalana doorka wasaaradood iyo kaka eedan ilaalinta deegaanka iyo dhiirigelinta koronqaadowka isticmaalka gaaska shirkun oo lankodoodii caqabadaha horsuran ganacsatada gaaska iyo sidii isticmaal dheelindeersii lahay dalkoo dhan ayaa la filahay inay baryeyti laha kasaara qorshe la kamidaysan yahay oo lanka bal oo laka bileeriyo isticmaalka gaaska waana lanku horseeda u isticmaalka dhuxula dhinay kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guulaawe xuseen oo weli ku sugan magaalada eero cali cabdulaahi xuseen guulaawe oo weli ku sugan magaalada muqdishoya galabtun kulan la qaadayay wakiilka midooda afrika ee mfidhi soomaaliya ambasador francisco madera madaxweyne cali guulaawe iyo ambasador madheer ayaa weliba ay ku wada hadleen arrimaha guud ee deegaanada hirshabelle qorshaha la dagaalanka al-shabaab iyo sidii lan sameeyey lahay howlgallo ku dhinaya al-shabaab intiisu dareeri kulanka lamada mas-uuliya weliba lanku arrinsaday arrimaha doorashooyinka dalku kudhiyaayan ee saameynta fatahaadaha webiga shabeelle usijaysidow iyo doorka midooda afrika dhiniga horumarinta madaxweyne hirshabe madaxweynaha hirshabelle cali guulaawe cali cabdulaahi xuseen guulaawe ayaa francisco madera ku dalbaday iniyo deegaanada maamulka laka bilaabo howlgalla al-shabaab lankusaaro meela city islamarkaa saytin lakuwada shaqeeya amniga doorashada isla wararka hirshabelle ayaa ku guda jirnay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanya weliba saacadoogii lahadhaafay kulamo kuweeldhadan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed odayaalka dhaqanka iyo saraakiil la hogaamiyo ciidanka dhowaan qobsada ee xarunta iyo ka shaqeeysay maamul iyo ka shaqeeya maamulka gobolka hiiraan kulamadan oo haayahan waxaa lanku weydiiyey xaaladahi ku teeganayay beledweyne ayaa weliba lanku hedeeray laku deerayay heshiis hordhaca oo ciidanka la magac baxay badbaadada hiiraan la ku saaray xarunta maamulka iyo xerada shanaad ee militariga dowladda ee lamagalaay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar xuseen afrax odayaalka dhaqanka ayaa weliba iyo ballan qaadana in iyo fuli doonaan shuruudaha iyo horey ciidanka la magac iyo n horey ciidanka la magac baxay badbaadada hiiraan iyo onkihireen iniyo hakubaan iyo ka hireen ero iniyo hakubaan xarunta gobol maamulka ciidamada ayaa dalbaday ini lang eedayna waana lambar tilmaamaysan waana lang oon lahan ku oogna kiisas maxkamadeed ini la fasaxa mushaaraadka iyo horey lanku hiri iyo in ire lahankanaga xilalkaiyo hayo ku hayan ciidamada shal duwan ee laku qaaday ciidamadan yaa weliba iyo ha ku horjeedana safar la sheegay in madaxweynaha ee magaalada beledweyne uu sakaseeyo doono madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guulaabe waliba in magaalada city ku dhiyay binaanbaaxi oona maalmoogii lahdhaafi ku jartay xaaladii ee kacsanaangee dhinac kaleed wasaaradda caafimaadka galmudug oo kaalada hay-adda i r c ayaa weliba magaalada dhuusmareeb ku qabatay madal doode oo lanku hadlaayay daafurka wejiga saddexaad ee qaadashada tilaalka covid nneteen si lanku horseeda khatartuuse hakalanagada kora bulshada soomaaliyeed kaasayt oo saameyn toos ee kuweeldhada kora dalka si lanku horseeda dhibaatada ku kooyo korto cudurkan iyo weliba ku-qaybgalayaalka kulanka lan iftiimiyey ama lanka faahfaahiyay qaabka iyo qaadada koraan tilaalka horey lambi wejijii koowaad iyo kan lamaada waliba sidoo kaleed kulanku ku qaybgalay mas-uuliyiin uu sukumidaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli axmed maxamuud iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka dhuusmareeb cabdi xaashi caroole ururada dhalinyarada iyo marti sharaf kale qaar kumid ee dadka ku qaybgalay munaasabada iyo madalla yeero iyo su-aalo ku saabsan isticmaalka tilaalka bandhigii khubarada caafimaadka oo ku dareeray wasaaradda caafimaadka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli axmed maxamuud ayaa sheegay in markasta la qaadada tilaalka waa ini markasta la qaado tilaalka waa dhibaato en ku dhalada korna waana cid kastana qaadada korto dhawaan us bilaabo doona wejiga saddexaad ee tilaalka covid nneteen dhini kaleed maxkamadda gobolka mudug yaa weliba ayaa gebagabeeytay fidhiyo dhowr ee oo lagu dhugunsadayay dacwad iqaabeed dile usalinjeysidii ee usajeysidiro eedeysane cabdikariin muxudiin cali xafiiska xeer ilaalinta guud ee galmudug oo ka eedayay dilxilaha miig ee oo lakajeysidii ee linjeysidiro ilaah naxariista marxuum nuur yare guuleed deegaanka saddaxiglo ee gaalkacyo hooseedow xiriiralyaha guud ee galmudug cabdicasiis nuur xuseen oo cuskadaayay xaanshaar khilaale ah oo keedaysnaha laha ku qori iyo cadeymo kaleed oo laha ku aruuriyay goobta falkuusa kudhi iyo garsoorka ku dalbaday inay eedeysanaha la mariyay ciqaabadaga dhinii kaleda bukaate xalane oo difaacay eedeysanaha ayaa waliba u sokodooday inay isburiyaayeen qodobada eeda xafiiska xiriirlaalinta iyo qaabkuusa falkandhiyi gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf oo usa dhugunsideero dhinacyada xeerlaalinta iyo qareennada difaacay eedeysanaha kuriyeed waliba uusa ka dhawaaqay xukunka maxkamadda ee waliba uusa caddeeyay in cabdikariin muxudiin cali usay dembiilo geli dembiga laha ka oogi islamarkaasay tan laku xukumay diltoogasho uusanagadaas qisaastay marxuum nuur yare guuleed cawaale si kastaba haatoo maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug yaa waliba ayay horey sidoo kale xukun shal duwan ankriday dil qorshaysan ku jeysidii deegaano ku tirsan gobolkaasi dhugunsadayaal warka hamiinim ee warbaahinta radio baydhabo ayaa dhugunsadahay tana haddana taliyaalka militariga ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ayaa waliba ayo iska raana in la dardargeliyay howlgallada wadajirka iyo ay la wadaagaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tilaabadan ayaa weliba ayaa ku dambeysay kulan laba maalmood oo dareeri oo ku dhiyay magaalada muqdisho kaasaytii oo la xiriiriyay xoojinta amniga doorashada iyo indiyaargarowowka howlgalka amisom ee sanadka lamadkii labaatii kowda kulankaasaytii weliba uusa muddadii usa dareeri taliyaalka iyo ka qiimeeyana horumarka ilaa iyo hadda la deeri fikradaha laku qabo howlgalka amisom qorshaha shaalguurka iyo hirgelinta qaraarada golaha ammaanka ee qaramada qaraarka golaha ammaanka qaramada midoobey ee laba kun shan boqol lixdii siyeed ee lamadkii labaatii kowda taliya ku-xigeenka amisom dhiniga howlgalada iyo qorsheynta jenaraal william kitsaw shume ayaa weliba saraakiil uusan sheegay ini horumar fayluusa ku muuqdo horumar fayluusa muuqada waana la sameeyey dhiniga howlgalada qorshe ee howlgalada qorsheysan oo hooslanka dhikow awoodda al-shabaab siduusa hadalkan dhiki waa taliyaha ee taliya ku-xigeenka amisom dhiniga howlgalada iyo qorsheynta jenaraal william kitsaw shume golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa weliba iyo biyana fasaxa amisom iyo qaraarka tirsijiisayey laba kun shan boqol lixdii siyeed uusan diyaariya inay la filada howlgalada howlgalo lamadkii labaatii kowto iyo kakaaladayaan ciidamada soomaaliya iyo hang midooda isku kaaladayaan aro ciidamada soomaaliya iyo hang midooda afrika dowladda federaalk iyo midooda afrika ayaa weliba ayoo iska fahmeen shirka muqdisho iyo oona sheegan inay lanku hadalay mustaqbalka ciidamada afrikaanka ee soomaaliya ka sugan tan iyo sanadkii lamadkii toddobadii muddada iyo roogayaan waa weliba ay ahaatay decembar ee sanadkan balse waqti kordhin iyo lan diyaariyey dhini kaleed warar dheeraad ayaa ku bahaay ciidamo ku tirsan haan booliska dowlad goboleedka puntland oo geeka gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ka dili daraawal mooto bajaaj oo kumid ahaya dhalinyarada ka shaqaysadaasa mootada goobjoogayaal ayaa weliba ayaa ka waramayn inay dilka lanjeysi daraawal mooto bajaaj uusa ka dhihi wadada soddonka ee garowe iyo isticmaalayaan gaadiidka bajaajta iyo oona uusan dhimiday rasaas laku furi kuriikasi daraawalkan oo ahaayay kurii dhalinyaro ayaa weliba laka magacaabo jiray cabdixakiin xuseen mire welibana goobta dilkiisku ku baxsadeen dadkii ku dambeeyey dilka onaga sayti oo la tilmaamay inay wadeen baabuur nooca raaxada ee wararkaya weliba antaasi oo kasii darahayn in dilka marxuum cabdixakiin xuseen laamaha amniga puntland iyo qobadan lama askari oo haatan hiran iyo oodhan miidka la jeeyay isbitaalka carafaada ciidamada maamulka puntland iyo weliba iyo ciidamada maamulka puntland oo hobkalanka talagelay inii laka ilaaliya dadka rayidka iyo marar badan dhibaatanka jeysadeen shacabka walbon galabsana welibana sidaasaytii oo kale gudaha magaalada garowe lanka dilay kuri dhalinyaro ee dhugunsadayaal warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ayaa dhugunsada haytana hatana akhbaaraadka banaanka hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khomeini ayaa sabtidii geeka uusa ka eedayay madaxweynaha mareykanka joe biden inuusa sameeya dalabyo lamid ah hani madaxweynihii uusa xafiiska kukuhoriyay ee donald trump uusa handhigi dhiniga iyo wadahadalada lakafadaha ini lahaka noolay heshiiska nukliyeerka heshiiskan qubadaha adduunkan ogolaado ini iiraan laku qaado cunaqabateynta ee taasbedeljaniye ruujiyaasa horumarinta barnaamijya nukliyeerka ayaa weliba carqaladeeyay go-aankii uuse trump hakasaari mareykanka heshiiskii sanadkan lamadkii tomi siyeedkii wareegiinka dambeeyay ee wadaxaajoodka lakafadaha ini heshiiska lamadkii tomi shantii lahaka noolay waanan dhexeeyay iiraan iyo dalalka wiili ka jara heshiiskan ayaa weliba gabagabay bilijon iyo oona wiiliya muuqna waqtigare lahan iska nagado doonaa sarkaal sare oo ku tirsan iiraan ayaa weliba ka eedayay madaxweynaha mareykanka joe biden inuusa si sharci dare uusan kahan jabay iiraan markiisheeg markiiuusa sheegay inuusan ku fiirsado korna amaiyo aan fiirsado korna tilaabooyin kale haddii wadahadalla diblomaasiyadeed ee iiraan iyo roog ee guul daraysadaan biden ayaa jimaaday aqalka cad ka sheegay in ra-iisul wasaaraha ee use aan ka sheegay ero ra-iisul wasaaraha israel naftali beneti usoona markaasayti usoona markii hore xooga saaray diblomaasiyadda siuusan siuusan iska dayay inuusa xakamayay barnaamijka nukliyeerka laakiin haddii wadaxaajoodyada fashilmaan weliba uusan diyaarsan yahay inuusa qaada tilaabooyin lanqeexo korna guddiga la socodka atomikada ee qaramada midoobey ayaa weliba warbixin bilung ha ku saarana weliba warbixin bilung iyo hasaaren ka sheegan in iiraan iyo dardar geliyahayto kobcinta uranium iyoona deersidii heerka dhow hubka welibaana tilaabada saytiyo koran qaadase xiisada kula dhexay reer galbeedka xillo lamaada dhinayo fadahan iniyo reedam anba qaadaan wadahadalada reerlahanka noolayow heshiiska nukliyeerka tehraan dhugunsadayaal warkii hamiignimiyo antaninka dhan warka walibaasiin la socodsiyaanoo maxameyareed iniga farsamada nuur kalsoon yahay warkun wardhamada antuun reedanku kulmaana sidaas iyo ammaan allah